Suuqyada lagu iibiyo cabitaannada ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo. Kaartoonka biyaha Moise-xada ayaa la iibin jiray shan doollar iyo bar, haatan waxaa la iibiyaa afar doollar dhibic labo. Darsanka maagada ayaa la iibin jiray lix doollar, haatan waxaa la iibiyaa afar dhibic afar. Faantada ayaa la iibin jiray toban doollar, haatan waxaa la iibiyaa siddeed doollar, waxaana sababay dhaqaale la'aan soo food saartay bulshada iibsan jirtay cabitaannada taasi oo keentay inay ka doorbidaan biyaha ceelasha. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa cabitaannada ee suuqyada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula uga warramay isbeddelka ku yimid qiimaha cabitaannada.
hoos u dhaca waxaa sababo kala duwan ayaa keenay in magaaladii aysan bulsho weyntii iibsan jirtay cabitaanada noocyadooda kala duwan Ee, tusaale camal maangihii oo kale joogay kartoonkiisa oo kale lix doolar camal joogay hadda wuxuu joogaa afar doolar camal ama afar dhibac laba iska dheh marka oo bulsho weyntii aad aysan iibsigooda u yareeyeen watarkii oo kale asigana oo joogay oo kale ee, shan doolar hadda afar dhibac labo ayuu iska yimaaday marka waxaana sabab u ah bulsho magaaladii oo shiid noqotay Ee, inta badan naga iibsan jirtay qa- dhankaas iyo maqaayadaha iyo biyootooyinka noocyadooda kala duwan ay hoos u dhac soo biyeen hoos u dhacaasna waxaa sababay in ay magaalada lacag la-aan ka jirto oo aysan maqaayadihii isku awoodin inay cabitaanka gataan iyo waxyaalo kale ku dabaraan marka hoos u dhaca dhankaas ayuu ka yimid iyo magaaladii oo ahaa lacag la-aan waxyaalahaas ayaa sababay Waayahay, bal sidee buu idiin saameeyay hoos u dhacan ku yimid cabitaannada noocyada kala duwan?
Ee, aad u weyn ayuu noo saameeyey ee sababtoo ah cabitaan maalin walba nagala gada jiray in magaaladii ay shi noqoto ay waxba nagala gadaan anigana khasaar ayaa noogu jiro watarka oo kale imisa ayaa iibisaa Ee, watarka waxaa waaye katarka ama watarka sida loo yaqaan ee, waxaa iibinaa iibina kartoonkii waxaa iibinaa ee, afar doolar iyo waxaa iibinaa dhibac labo ee, ilaa afar doolar iyo baraa iibinaa Ee, bibsi waxaa waa toban doolar seven up waxaa waaye asigana toban doolar aan iibinaa Ee, waxaa waaye shaaniin waxaa waaye toban doolar aan iibinaa asigana marka mar walba waxaa waaye yacni qiimaha iyo macmiilka siduu u qanacsan yahay ee, annagoo u fiirinayno yacni wixii ay naga gadan yihiin Hoos u dhacan ku yimid qiimaha la iibiyo cabitaannada noocyadooda kala duwan ayaa waxaa khasaare ba'an kala kulmaya ganacsatada kuwaasi oo hadda quus ka taagan ganacsigooda maadaama si maalinle ah ay u khasaaraan.